وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما
uma habboona mu'min inuu dila mu'min si gaf ah ma ahayn qofkii u dila mu'min si gafa waxaa saaran xurayn addoon mu'min ah iyo diyo la siiyo ehelkiisa inay iska cafiyaan ma ahee sadaqa ahaan haddiise kan la dilay uu ka mid yahay qolo cadowgiin ah isaguna yahay mu'min xorayn addoon mu'min ah baa ku filan hadduu ka mid yahay qolo heshiis idiin dhexeeyo waxaa saaran diyo la siiyo ehelkiisa iyo xorayn addoon mu'min ah qofkiisa aan helin addoon uu xoreeyo waa inuu soomo laba bilood oo xidhiir ah u toobadkeen alle allena waa wax walba oge xakiim ah waa inuu soomo laba bilood oo xidhiira laba bilood aan kala go' lahayn marka laga reebo wixii cudurdaar leh sida marka ay soo gasha bisha ramadaan ama labada maalmood ee ciidda ama xagga dumarka markuu ku dhaco xeyl iyo wax la mida